إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacada islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday fadhiisan askarta maamulka hirshabeelle ay ka samaysteen degmada buulabarde ee hiiraan tiro askar ah ayaa ku dhintay dagaal la xalay magaalada dhuuso mareeb ku dhex maray askarka oo tirsan dowladda federaalka dowladda federaalk ayaa sheegtay inay xiriirka u jartay xukuumadda uu hogaamiyo uhuur ee dalka kenya munaasabad ballaaran oo lagu furaya masjid weyn ayaa ka dhacday deegaanka raamacadey ee wilaayadii islaamiga ah ee baayo bakool dhegaystayaasha alfurqaan dal iyo dibadba ayaa fikirkooda ka dhigtay muuqaalkii dhowaan ay baahisee mu'aasasada alkataa'ib ee lagu soo qaatay raggii fuliyey weeraradii ka dhacay dhismaha fortiin rafarsayd ee dalka kenya oo diyaargarooba warkaasoo fidsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii iyo fitan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho wararka ka imaanaya deegaanka wedow ee duleedka magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab oo hubeysan ay weerar ikhtiyaal ah u geysteen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka qaybta asluubta ayuu ka tirsanaa askarigan xilli uu marayay deegaanka wedow ee duleedka magaalada muqdisho ayna raggan rasaas la heleen magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa ka dhaca weeraro ka dhan ah saraakiisha dowladda federaalka iyo sidoo kale ciidamada shisheeye kuwaas oo ay geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay ay yihiid markii xaafadda jamhuuriya ee magaalada muqdisho qarax xoogan lagula beegsaday ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday fariisin askarta maamulka hiirshabeelle ay ka samaysteen degmada buulabarde ee hiiraan weerarkan oo ahaa mid lasoo qorsheeyay ayaa waxa ay mujaahidiintu si gaara ugu qaadeen askarta degan buundada dhanka bari ee degmada buulabarde khasaaro ayaana laga soo sheegayaa walow aan tiro koob rasmi ah laga haynin markaana galgaduuda tiro askar ah ayaa ku dhintay dagaal xalay magaalada dhuuso mareeb ku dhex maray askarka wada tirsan dowladda federaalka dagaalkan oo ahaa mid khasaare geystay ayaa xalay waxa uu magaalada dhuusamareeb ku dhex maray laba ciidan oo ka wada tirsan dowladda federaalka kuwaasoo isku qabtay bar kontarool oo ay gaadiidka ku baaraan ciidamadan ayaa la sheegay in saddex askari ay iska dileen waxa uuna dagaalkan imaanayaa xilli dhowaan magaalada dhuusamareeb uu madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo ka dejiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale dagaalkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo magaalada dhuusamareeb ay ku sugan yihiin ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka rooble iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaas qoorqoor war ku saabsan dowladda federaalka oo sheegtay inay xiriirka u jartay dowladda kenya ayaa idinku soo maqan balse markaan munaasabad ballaaran oo lagu furaya masjid weyn ayaa ka dhacday deegaanka raamacadde ee wilaayadii islaamiga ah ee baayo bakool haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya munaasabadan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu daah furaya masjid ayaa ka dhacday deegaanka raamacadday ee walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin xulama udiin nabadoonno waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xafladda oo ahayd mid si qurux badan loo soo diyaariyey ayaa waxaa kelimaad kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ee baay iyo bakool iyo sidoo kale bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadda furitaanka masjidka ugu horeyna mid ka mid a sabadoonnada deegaanka ayaa soo dhoweeyey dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadda ee ka kala yimid deegaano ka tirsan walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool jasaakum allaahu khayran lana alxamdulilah dadka oo muslimiinta ah deegaameeda oo muslimiinta meel kasta oo geedkasu ku xaadirti beedka ilaahay soon xaadirti marxaban bikuma lana saniin dhowaada muslimiinta meelbuku kooyan saniin dhowaada aragtay marxaban bikum wasiin lana aragtay guji furunsa ka dhowaada gacan furunsa ka dhowaada muslimiinta meelbuhu qoyti walaayada muxaafadada degmada ka sax dheer baayi bokool muslimiinta meelbu roogaan hal saneen dhowaadoy gacan furun wasiin ka dhowaayaan sida malaagada noqobada aragtay jazaakumullahu khayra siin lana sidoo kale mid ka mid a guddiga dhismaha masaajidka ayaa madasha ka soo jeediyey maraaxishii kala duwaneed ee uu soo maray dhismaha masaajidka ma runtii ka faraxsanaa nicmadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala sugeeka ilaahayna sii bacdamaa muddo badan masaajidkaas lilakaca kufaayay lilharbiyaay wakhti badan usug aadadi ilaahay subxaanahu wa tacaala geedkamay na roojiyey masaajidka markii la bilaabay ma lislahaayn masaajidka noocaan ee la dhisi karo ma lislahaayn laakiin alxamdulilah tiyadahayd ilaahay noo badbaadiyey wilaayada iyo dadka madaxda oo meelo ku kooy oo malaagyada iyo dhammaan dadkoonu martagaadnay oo martagaadkoonu nahna ajiibeen maylana baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran suldaan cabdulqaadir sheekh cabdulcasiis daadey oo ka mid a golaha nuqubada walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa asna halkaasi ka jeediyey kelimad muhiim ah wa anna almasaajida lilaah wal sheegay maylsaday dadka masaajidka gacanta ka haaya inayna dardaaransiin dardaarankaas may ku mid aha dad sunahaysadaa mararka qaar may ilaanan aragaanayeedolilay kaha masaajidka wal hiray moodo waman adlamu miman manaca masaajid allah an yudkara fiiha smuhu wasacaa fii kharaabiha wasacaa fii kharaabiha tafsiir sheeh imaamu qurdubi tafsiir sheey usoo tafsiiryow may ku mid taha layaa masaajidada in albaabadayo la hiro isku markiiba la oodo arrintiyeeda marka waa inaynu ka baraarugno masaajidada dadka gacanta ka haaya dad sunhaysadaw ay kaajine ay kumbootineey ugu dambayntii kelimad hambalyo bogaadin iyo dardaaran isugu jirta ayaa waxaa munaasabadda ka jeediyey sheekh cabdulaahi macalin geedow waaliga walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool masjidka reer raamcadeey masjid soo jaamacaga ee wankuwiin magaaladeenna mayla reelaaray masjidu taqwa ilaahay baan ka mahadnagaan marka xafladdii masjidkaas marka burotaansha haytiniuna ilaahay hanu waafajiya alxamdulilah tuma alxamdulilah yeelana masjidkaas marka furowsha reer deegaankaas raamcadda ayay furadeen inay hadlhaardiraan marka walwiinganingata ilaahay baa ka mahadsan subxaana watacaala marka iyadanaan ka faraxsanna mayba markhaati ka enaa marka reer deegaanka inay masjid wiin iyo dhiseen furadeen marka ilaahayna subxaana watacaala markhaati geeya unanhe ilaahayna waafaji subxaana watacaala sidoo kale sheekh cabdulaahi macalin geedow ayaa si gaara ula dardaarmay culummada iyo dalabato cilmiga ku nool deegaanka raamacadday ee baay iyo bakool waajiba marka iyo siinsaaran marka culimmadu may balleenaan insha allahu tacaala waa jaamacaddii islaamku ini marka waajibkii marka lama jibaaramin marka marka dadka ardadaana oo dhallinyarta ee khaasatan baniin iyo banaadbale inay masjidka marka ka faa'iidaysadaan culimmadu la ka faa'iidaysado duruustu marka mayu ahaa duruus musalsal ee masjidka haddii lainsuubi insha allahu tacala ka faa'iidaysadaan jahli marka lankii deegaanku degan marka mayu cudurdaar usan halaw marka male haddii culimmadii roogdo makaankii la helay ini qofkii walbarada lahay besa dhiman marka ini marka arrintaasayto insha allahu tacaala ayaana laka faa'iidaysado dhallinyarta iyo culimmadana kollay saasayto aan len insha allahu tacaala munaasabadan lagu daafurayay masjidu taqwa ee deegaanka raamacadda iyo walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa waxay ku soo dhammaatay jawi xasiloon masaajidda ayaa ah goobaha uu allah ugu jecel yahay dhulka waxayna walaayaadka islaamiga ah kaalinta koowaad uga jiraan meelaha sida aadka loogu weynayo goobaha cibaadada iyo waxbarashada diinta islaamka dhegaystayaasha alfurqaan dal iyo dibadda ayaa fikirkooda ka dhiibtay muuqaalkii dhowaan ay bahisay mu'asasada alkataa'ib ee lagu soo qaatay raggii fuliyey weeraradii ka dhacay dhismaha fortiin rafarsayd ee dalka kenya maxamed cali aadan ayaa ka waramaya kumanaan ruux oo ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa daawaday filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ee alfurqaan oo daawaday filimka ayaa aragtiyo ka dhiibtay iyagoona soo dhoweeyey awalan md marka hore markaan daawaday wallaahi qalbigayga aad iyo aad ayuu ugu farxay markii isdaarkani aan la soo degay ilaa hadda waan kula ceshtaa mar walba waad u xiiso qabtaa inaad fiirsadid markaad fiiridid isdaaraadka iyo carada igaalada iyo buuqooda iyo qayladooda markaad fiirisad wallahi waad ku farxaysaa waa shan wiil oo mujaahid ah oo afar qof oo kaliya ayaa gudaha u galay iyagoo boqolaala ayaad arkaysaa irida isku ciriirinayaan oo cararkooda iyo qaylada ka yeeraysa oo maca daalikaase iyagana ay u faraxsan yihiin oo ilaahayna kurankiisa say ugu faraxsan yihiin wallahi waa iisoo jiidatay oo aadi aad ayaan u daawadaa mar walba waan ku ceshtaa farxadoodii iyo reerreentoodii sidoo kale qaar ka mid a dhagaystayaasha ayaa aada u bogaadiyey filimkan kenya maanta filimka marka ay daawatay waxay ka noqotay dhabarjab aada u weyn markii ciidamo mujaahidiin ah ay isku dhex diyaarinayaan meelo ka mid ah gudaha magaalada nairobi guri ku yaala iyo qaabka ay u faraxsan yihiin iyo meelaha quruxda badan iyo ay joogaan kenya waxay ku tahay dhabarjab aada iyo u weyn ilaahay subxaana watacaala idinkugu abaalgudo waxaa farxad la qiyaasi karo ma ahan filinka waxaa ka dhex muuqanaya walaalaha yacni cadowga dhexdiisa mataqaanaay kalsoonida ay ku haystaanna waxaas waxaa la dhihi karaa waa iimaan wallaahi tuma wallaahi waa iimaan walaalayaal arrintaas waa arrin loo baahnaa waana arrin markastaba hadda walaaluhu midday u taagan yihiin ah waana midda aan doonayno in marna aysan gaalo ka joogsan maalmo ka hor ayay ahayd markii mu'asasada alkataib ay baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar ay mujaahidiinta ka fuliyeen hotel ku yaala gudaha magaalada nairobi waxaana filimkaasi uu aada ugu dhex faafay baraha internetka
warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan dowladda federaalk ayaa sheegtay inay xiriirka u jartay xukuumadda uu hogaamiyo uhuur ee dalka kenya war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda federaalk ee uu hogaamiye farmaajo ayaa waxa ay ku sheegtay in xiriirka diblomaasiyadeed ay u jartay dowladda kenya ee uu hogaamiye uhuru kenyatta muuqaal yar uu iska soo duubay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk cusmaan nabuukar ayaa waxa uu ku sheegay in dowladda federaalka xilligan wixii ka dambeeya ay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dowladda kenya sababo ku aadan faragelinta siyaasadeed oo ay dowladda kenya ku haysay dowladda federaalk ah waa sida uu hadalka u dhigay dowladda federaalk soomaaliya gudanaysana waajibaadkeeda dastuuriga ee ka saaran ilaalinta midnimada waxa ay go'aansatay inay xidhiirhka diblomaasiyadeed u jarto dowladda kenya dowladda federaalk soomaaliya waxay u yeedhanaysaa dhammaan diblomaasiyiinteeda ka jooga kenya inay dalka dib ugu soo laabtaan waxayna ku amraysaa kuwa halkan ka jooga dowladda kenya inay dalka kaga baxaan muddo toddoba maalmood ah dowladda federaalk soomaaliya waxay u gaartay go'aankan si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee isdabajoogga ah ee muddooyinkii ugu dambeeyey ay dowladda kenya ku haysay dowladda federaalk soomaaliya khilaafka ka dhexeeya madaxweynayaasha uhuru kenyatta iyo sidoo kale farmaajo ayaa muddooyinkii dambe aad u sii kordhayey waxaana hadda arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo magaalada nairobi ay naqanayso halka ugu daran ee ka socdo kaambeenka ka dhanka ah madaxweynaha dowladda federaalka sidoo kalena inta badan musharaxiinta doonaya in xilka madaxtinimo ee dowladda federaalka qabtaan kasoo shidaal qaataan wuxuu sidoo kale imaanayaa xilli halkaas uu booqasho ku joogo madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waa inagaa intaa